siwallo ku qabada waa na ogaada baahiyaha bulshada degmada balanbale ee gobolka galgaduud iyo weliba safarshiga kaseeday webduku darari galmudug waana koobanaaya wasiire ku-xigeenno agaasimiyaal iyo mas-uuliyiin kala webduga horkahaasi wasaaradda qorshaynta maalgashi horumarinta dhaqaalaha galgaduud iyo weliba degmada balanbale ha ka dhawaayay maamulka degmada odayaalka dhaqanka iyo qeybaha shaldunga bulshada maamulka degmada balanbale ee gobolka galgaduud iyo weliba webdugan ku warbiyey baahiyaha adeegyadii oonbaahanyiga agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha galmuduga cabdulaahi cumar wasiir ku-xigeenka wasaaraddeenan kureyn ku hadalay qorshihii hore oo la qorayna qayb baad ka heedeen kan hadda la qori doonana qayb baad ka tihiin iyo kan qaranka marka intaa ku seexda dowladdana adinkay idiin shaqaysaa oo idiin maqanta hadday idin soo gaari weydo marka dowladda wixii ay haleeli weyday xumaan maahan waxay idin u haleeli weyday xoogaa tabartaa intaas maaragtay biday marka biyaha iyo beeraha iyo xanaanada xoolaha waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala baahiyahaasu ugu yaraan meeshay yaallaan waa naqaanaa waa geynaynaa haddii lahaydmo waxaan rajaynaynaa inaan jawaab kala soo laabanno haddii lahaydmo oo wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasaaraddu idiin timaado rajooyin fiicanaan ka qabnaa tan adeega waxbarashadana waa idinkala hadlo waxaan isleeyahay waxna waa haysataan wixii kalena waxay u baahan yihiin wasaaradaha maaragtay in loogu tago madaga mashruuga barwaaqo cabdalla suleymaan oo dhinishay ku hadalaya tilmaamay inuu si dhowan ku shaqeeyo doonana sidii walanqo wada lahayan baahiyaha bulshada deegaanka insha allah taala waxaan rajaynaynaa in ay tan ay horseed u noqoto mashaariic kale dowladda iyo dad kale dowladda la shaqeeya iyo qaybaha kale dowladda ka mid ah adeeg in la keeno mashruuca barwaaqana wuxuu noqon doonaa insha allah qaybaha ugu horeeya wixii aan awoodi karno inaan ka jawaabno oo baahiyadaas mashruuca hoos gala oo sida biyaha iyo qorshayntii oo dadka deegaanka wixii qorshihii lala dejiyo oo ay meelaha kale iyo wasaaradaha kale ay ula tegi lahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdi jaamac ayaana gebagabadii ku hadlayay uu soo sheegay inay ku shaqeyn doonaan qorshayaal lagu horumari kora deegaanka waxaan filayaa annagana waxbaana laka rabaa waxaa la yidhahdaa habaar oo dhan dhimo duc oo dhanna durow waxaana laka rabaa amni iyo soo dhoweyn waxaa kaloo na laka rabaa midnimo dad iyagu isdaba socda oo iska daba wareegahaya cidna wax kama gooyaan naftiisana wax kama gooyo meel kalena wax kama talo waxaa laydinka rabaa darisiyadiinna iyo deegaankiinnana inaad xoogga saartaan nin walba meeshiisa nabada ku hel ka shaqeeya amni ganacsiga dan baa ugu jirtay ka shaqeeya